darawallada kaxeeya mootooyinka noocyada kala duwan leh ee ka shaqeeya gobolka banaadir ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ku hayso dowladda federaalk oo ay ugu horrayso inay ka xirtay waddada sayidka iyo in askarteedu dhacayaan mootooyinka lacago baad ahna ka qaadanayaan waxay mootooyinka si silac ah ku maraan waddo jidcadde ah oo dhex marta xaafadaha degmada holwadaag halka laamigiina uu u xiran yahay dowladda federaalk qaar ka mid ah wadayaasha mootaaleyda ayaa ka warramaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin waddo la'aanta haysata wadadan baabaa waddadii la maraayay waa la xeeray madaxweynaha inuu waddadan noo sameeyaa rabnaaniyo dee nabad jirto waaya waddadan oo la same waddadan fiirsaxa waddadan wadda la mari kari miya cariiri waa jajab waa wallaahi moota dil waa bishii bishii toban shan doolar nagala qaadaa laamigi waa nagala xeray laamigaa noo furaa mise waddadaa noo sameeyaan askartaa xertay mijeeda daraad liifaa lagu dhuftay naqaa laydhahay waa lii naqsiyey waddadan la sameeyo dhibaatada bajaajleyda ee ku qabta luuqan maadaama aan nahay dad muwaadiniina waddankana aan bixiyo cashuurtiisa xaq waxaa u lahayn waddanka meesha wanaagsan inaan ka marno dadaan cariiriga oo laba bajaaj hadday maanta iska hor imaado dagaal fiir dhibaato silac ka dhaca aan cariiriga ku jirnaa waddooyinka waa kanaa midaan aan hayso caqabadahan aan haayo teeda kaleeto waxaa jiro dowladda qaarkood waxay rabaan kuwa oo jagboontiyaasha jooga uguga daran kuwaas hal doorgeli lama doorgeli sigara laga bixiyaa saan waayo intaasaan ninkan ku heestaa waddooyinka waa la goostay marka laga soo tago caqabadahan ay ka cabanayaan mootaaleyda ka shaqaysata muqdisho ayaa waxaa dhinaca kale jira lacag dowladda federaalk ku sheegta canshuur islamarkaana si joogto ah uga qaado gaadiidka guryaha iyo goobaha ganacsiga balse ma jirto wax loogu qabto bulshada beddelka lacagahaas oo ah waddooyin wanaagsan oo ay maraan sida ay marar badan dadkani ula wadaageen warbaahinta wadayaasha gawaarida ayaa dhankooda waxa ay dhibaatada waddomarista la qabaan mootooyinka in kasta oo ay u dheer tahay in isgoosyada laga celiyo taas oo sabab u ah in badi waddooyinka magaalada muqdisho ay taagan yihiin askarta loo yaqaano minishibiyada